بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل عشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol afartan iyo labo waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo sagaal waxa uu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala maa daliilu dalika min asunna waxay daba socotaa su-aashii ka horreysay oo sideedda oo ahayd cadaabu lqabri oo naciimi uu kaga hadlayey ayuu waxa weeye ay daba socotaa oo waxa weeye qeybtii hore aayadihii qur-aanka ahaa ayuu inoogu sheegay qeybtaana wuxuu inoogu sheegayaa axaadiidta ku soo aroortay qabriga in la ysku imtixaamayo oo waxa weeye maaragtay cadaab iyo naciimuljanna labadaba uu leeyahay jawaabta waxa uu yidhi walaxaadiidu fi dalika kathiira aad bay u badan tahay balaqat mablaqa tawaatur waxa ay gaartay darajada la yiraahdo almutawaatir mutawaatir waa axaadiidta ay wariyaan dad badan oo waxa weye saxaabo badan ay wariyaan oo nebiga ka wariyaan ayaa la yidhaahdaa waa mustalax alxadiid aaxaad iyo mutawaatir iyo baa loo qaybiyaa waa halkaasu ishaaraya ee axaadiid fara badan baa ku soo aroortay gadaalna wuu ka sheegi doonaa toddoba xadiid buu marka shiikhu uu waxa weeye keenay qaarna wuu ishaaray ishaara qaarna wuu keenay wuxuu ugu hormariyey alxadiidu alawal waa xadiidu anas ibni malikin radia allahu canhu aladii akhrajahu albukhaariyu wa muslim ay wariyeen waxa uu yidhi anas ibni malikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku ilaahi waxa uu yidhi ina alcabda idaa qubira fii qabrihi idaa wudica fii qabrihi ina alcabda idaa wudica fii qabrihi haddii addoonka qabrigiisa la dhigo addoon kasta macnaha ama gaal ha noqdo ama muslim ama munaafiq ama caasi qofkuu doono ha noqdo qabriga marka la dhigo oo la aaso watawallaa canhu asxaabuhu ay ka jeensadaan oo ka dareeraan dadkii asxaabtiisii aasaysay ay ka dareeraan wa innahu la yasmacu qarca nacaalihim isaga oo maqlaya qarca nacaalihim socodkooda nicaalku waa kabaha qarciguna waa wixii markaa la garaaco marka qofku markuu soconayo tilaabada uu qaadayo dhulka dhigaya sharqanta ka yeeraysa ayaa la yidhahdaa qarcu nacaal macnaha sharqanta raadka ka yeeraysa oo qofka raadkiisii sharqantiisii sii socota aad dareemaysid ayaa markaas ayaa waxa u imaanaya ataahu malakaani laba melag baa u imaanaya markii saa ciiddii loogu rogay oo loo duceeyo oo laga dareeray iyadoo aan dadkiiba fogaanin oo uu sharqantii maqlayo ayaa laba melag soo fariisinayaan waa meesha xadiid kale uu nebigu ku odhanayo istakfiruu liakhiikum fa innahu alaana yus'al haddaa lagu bilaabayaa su-aalaha salu llaha tathbiit fa innahu alaana yus'al ayaa xadiid kale ku sugnaatay markaasaa laba melag soo fariisinayaan ataahu malakaani laba melag baa u imaanaya fa yuqcidaani way soo fariisinayaan fa yuqaalaan waxay ku oranayaan waxay ku oranayaan qofkii su-aal baa la weydiinayaa maa kunta taquulu fi hada arajul limuxamedin sal ly salam maxaad ka oran jirtay adduunka markaad joogtay intaadan qabriga soo gelin ood adduunka joogtay maxaad ka aaminsanayd oo ka oran jirtay ninkan ay muxamed sala allahu caleyh wasalam maxaad ka oran jirtay markaasuu waxau yidhi nebigu fa ama almu'min qofkii mu'minka ahaa miyaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa ashhadu waxaan ka markhaanti kacayaa annahu cabdun min allah addoon ilaahay inuu yahay oo ilaahay xaggii ka yimid wa rasuuluhu rasuulkiisiina uu yahay ayaan ka markhaanti kacaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu oranayaa markaa markuu saa u jawaabo ilaahay baa waafajiyey marka waa yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti aynu soo marnay waay fa yuqaalu lahu waxaa lagu oranayaa markaa undur ilaa maqcadaka min annaar fiiri meeshii aad naarta ka geli lahayd baa la tusayaa hadduu gaaloobi lahaa markaasaa la odhanayaa eeg meeshaad naarta ka geli lahayd maqcad waa meeshuu qofku uu fadhiisanayo oo uu ku noola uu joogayo qucuud bay ka timid fadhiga markaasaa waxaa la leeyahay faqad abdalaka allaahu maqcada min aljanna jannada ayaa lagugu bedelay fa yaraahumaa jamiican labadiiba wuu arkayaa jannadiina waa la tusin meeshuu ka gelayo hadduu gaaloobi lahaa naarta meeshuu ka geli lahaana waa la tusayaa qaala kataata waxa uu yidhi waa raawiga ka warinaya anas ayaa kataata waxa uu leeyahay waqad dukira lanaa waxaa naloo sheegay oo oo axaadiid kala tilmaantay annahu yufsaxu fii qabri axaadiid badan oo kala tilmaantay markii su-aalaha saa loo weydiiyo xadiidkii baraa iyo oo waxa weeye markii la weydiiyo man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka uu si fiican uga jawaabo in waxa weeye yufsaxu fii qabrihi madda albasar inta aragu gaaro in qabrigiisa loo waasicinayo marka intaan yar waxaa dhex geliyey waa kalaamka qataata taasna axaadiid kalea noo tilmaantay laakiin xadiidkan kuma jirto uma rajaca markuu tacliiqaa sameeyey qataata waa taabiciye ayuu wuxuu u soo noqday xadiidkii anas waxa weye qofkii mu'minkaa saasuu ku jawaabay wanaaggaasuuna helay nebigu wuxuu yidhi wa ama almunaafiq waalkaafir kii munaafiqa ahaa waa ictiqaadigii waa nifaaqii ictiqaadiga ah oo gaalnimada ahaa waa isku xukum walkaafir iyo kii gaalka ahaa markii la soo fariisiiyo oo fa yuqaalu lahu lagu yidhaahdo maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad ka odhan jirtay fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa adrii ma garanayo kuntu aquulu maa yaquulu nnaas waxaan iska dhihi jiray wixii dadku dhahayeen macnaha gaalada warkoodii waa saaxir waa kadaab waa beenlow baan iska dhihi jiray hadduu munaafiq ahaana waan iska dhihi jiray waa rasuulka ilaahay laakiin caqiidayga ma ahayn leannao markaas qofna wax ma qarin karo waa wayadullu llaahu daalimiin waay markaasaa waxaa lagu odhanayaa laa darayta walaa talayt laa darayta waxba ha fahmin waa habaar weeye waqaadan waxna fahmin waxna akhriyin waxna maadan akhriyin waxna maadan fahmin dadkaad iska raacday sow maah inkaar baa kugu dhacday wey marka maanta nebigu wuxuu yidhi fa yudrabu waxaa lagu garaacayaa bimataariqa min xadiid mataariq waa dubaha weeye buris marka waa jamac midraqa oo la jamciyey mataariqa waxa weye dubayaal baa lagu garaacayaa oo min xadiidin bir ah darbatan hal mar baa lagu dhufanayaa madaxa markaasuu qaylo sayxa ayuu dhawaaqayaa waxa weeye sayxa ayuu dhawaaqay darbatan markii lagu dhufto fa yasiixu sayxatan qaylo ayuu dhawaaqayaa yasmacuhaa man yeliihi cid alla ciddii u dhow oo dhan maqlayaan ila thaqalayn kuwii waxa weeye aljinna walinsi mooye xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim baa warinaya waana saxiix wuxuuna ku tusayaa qabriga dadki inay laba u qaybsameen imaa janno iyo wanaag iyo naciim iyo wanaag xadiidka baraana iyo fitankana waa inoo imaan doonaa ayaa waxay wanaaggaas inuu helayo qofkii muuminka ama kii kaafirka ahaa iyo munaafiqii inay cadaabtaa u bilaabanaysa walciyaadu billaah marka waa in la iska ilaaliyo cadaabulqabri khatarwa xadiidu thaani xadiidka labaadoo shiikhu uu keenay waxa weeye waa xadiidkii ibni cumar cabdullaahi ibni cumar isagana bukhaari iyo muslim baa wariyey wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam idaa maata axadukum haddii qofkiin uu dhinto curida maqcaduhu bilghadaati waalcashiy maqcadkiisa meesha uu jannada ka gelayo ama uu naarta ka gelayo galab iyo subaxba waa loo soo bandhigaya bilkhadaat waa gelinka hore waalcashiina waa gelinka dambe ayaa loo soo bandhigayaa fain kaana min ahli ljanna hadduu ahlu jannihii ka mid yahay fa min ahli ljanna jannaha ayay waxa weye fa min aljanna jannada ayaa uga imaanaysaa wanaag iyo naciim iyo waxa weeye albaabaa looga furayaa raaxaysaa la leeyahay nim nawmat alcaruus halkaa ayuu barwaaqo ku jiraya wain kaana min ahli naar waxa weeye fa min ahli naar naarta ayuu uga imaanayaa oo loo bandhigayaa oo ciqaab iyo cadaab ayaa halkaa uga imaanaysa fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa haadaa maqcaduka xataa yabcathuka allaahu ilaa ilaahay uu ku soo saaro yowma alqiyaama halkaas ayaad ku jiraysaa ama qofkii muminkaa naciimka iyo wanaagga maalin walba loo bandhigayo oo raaxaysanayo naftiisii raaxaysanayso ama cadaab iyo ciqaab walciyaadu billah ilaah naga nabadgeliye marka waxay kutusaysaa cadaabu alqabri wa naciimihi inuu yahay wax jira oo xaqiiqo ah alxadiiث الthani waa xadiidka cabdullahi bni cabaas oo shiikhu uu soo gaabiyey oo yidhi xadiiثu اlqabrayn cabdullahi bni cabaas baa xadiidka wariyay oo bukhaari iyo muslim baa warinaya mara nabiyu salى اllahu alيyh wasalam calىa qabrayn laba qabri buu soo maray faqaala inahumaa la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fi kabiir wax weyna loo cadaabi mayo balaa inahu la kabiir waa arrin weyn waayo oo dembi weyn bay ku dhaceen laakiin kufri iyo gaalnimo ma aha ee waa min alkabaa'ir ama axaduhumaa fa kaana yamshi binnamiima midkood dadka ayuu isku diri jiray wa ama alaakharu fa kaana laa yastatiru min bowlihi kaadida iskama hagaajin jirin cibaadadiisii ayaa markaa kharaab noqotay waayo dahaaradiii buu dayacay marka kaana cadaabu alqabri baa ku sugnaaday oo waxa weye nebigu waa caddeeyey in halkaa lagu cadaabayo alxadiiث الraabic waxa weeye waa xadiidka xadiiثu abi ayub alansaariy radi allahu canhu waxa uu yidhi kharaja الnabiyu salى اllahu عalيh wasalam nebigaa soo baxay waqad wajabat الshamsu xilli ay qoraxdii dhacday oo maqhribkii wakhtiga qoraxdii dhacayso fa samica sawtan cod buu nebigu maqlay iyagu saxaabadu ma maqlin laakiin nebigaa maqlay faqaala waxa uu yidhi yuhuudun tucadabu fii qubuurihaa sawdkaa dhawaaqaa yeeraya waa yahuud lagu cadaabaya qabuuraheedii ayaa sawdkeeda ilaahay baa maqashiiyey marka kaana waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ba warinayaan oo waa nebigu uu qiray oo caddeeyey in waxa weeye cadaabulqabri uu jiro xadiidka shanaad waa xadiidu asmaa oo waxa weeye bukhaari uu wariyey waxay tiri asmaa qaama rasuulullaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi baa istaagay khatiiban isagoo khudbaynaya fadakara waxa uu sheegay cadaabualqabri iyo fitnata cadaabualqabri iyo ayuu ka sheekeeyey iyo qofka mu'minka su-aalaha iyo ciqaabta ka dambaysa iyuu ka sheekeeyey falamaa dakara markii uu sheegay daja annaasu dajatan dadkii ayaa naxay dajiij waa markii dadku inta ooyaan hinraagaan oo waxa weye sharqantu isqabsato dadkii oo dhan ayaa naxay oo waxa weye aad iyo aad naxdin iyo oohin iyo waxa weeye hinraag ayaa meesha isqabsaday marka nebigu khudbada jumcada ayuu uga sheekeeyin jiray oo waxa weye u caddayn jiray in qabriga la isku cadaabayo oo la isugu nicmaynaya labadaba xadiidka lixaad oo shiikhu soo qaatay waa xadiidu caaisha wuu soo gaabiyey oo wuxuu yidhi caaisha waxay tidhi maa ra'aytu bacdu sallaa ilaa tacawada min cadaabi alqabri xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa warinaya qisuu lahaa wuu dheeraa waxay tidhi caaisha radia allaahu canha waxaa ii soo galow ii yimid laba islaamood oo waxa weeye waa yeelahoo waxa weeye yahuudi ah baa ii yimid oo tuugsanayo wax iweydiisanaya macnaha waxbay iweydiisteen markaasay intay iisoo galeen waxay igu yidhaahdeen weliba markay wixii siisay ayay maaragtay waxay ku yidhaahdeen ilaah kaana magangeliyo waxa weeye cadaabulqabriga qabriga waa la isku cadaabayaaye waan beeniyey bay tiri waxaan ku yidhi bay tiri war naga taga anna waxaa maanu maqale ana wareerinna waa ku diiday nebigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam arrintiibay u sheegtay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sadaqaa runbay sheegeen sadaqataa runbay sheegeen waxa weeye cadaabu lqabri waa xaq weeye kabacdi caaisha waxay tidhi maa ra'aytu rasuula allahi sal salam sallaa tukaday bacda daalika macnaha bacdu sallaa kabacdi markaa nebiga uu tukaday ma arag ilaa tacawada min cadaabi alqabri waa tan uu nebigu ina baray inaynu cadaabulqabriga atixiyaadka markaynu dhammayno ilaahay ka magan gallo marka xadiidkaana wuxuu ku tusayaa cadaabulqabri waa xaq weliba diintii hore oo towraad bay ka arkeen oo inay towraadna caddaysay ayuu ku tusayaa waxa uu yidhi sidoo kale xadiidka toddobaad oo ishaaray shiikhu waxa weeye wa fii qisati alkusuuf maalintii waxa weeye qoraxdu madoobaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dadkii tujiyey oo waxa weeye uu ducaynayey waxa weeye wuxuu amray inay cadaabu alqabriga tacawaduu billaahi min cadaabi alqabri ayuu ku celceliyey nebiga calayhi salatu wasalaam oo waxa weeye u amray dadkii marka cadaabulqabrigu waa wax jira nebiguna waa ka sheekeeyey axaadiid kaleoo fara badanna waa tilmaamaysaa oo waxa weeye hameenkii nebiga la dheelmiyey cadaabulqabriga iyo dunuubta iyo sida loo cadaabayo kuwii waxa weeye ribada cunay kuwii waxa weeye zinaysan jiray waxaasoo dhan nebigu waa ka sheekeeyey cadaabulqabrigu waa xaq weeye sugan weeye qof inkirayana ma jiro ilaa qof khariban oo waxa weeye aan diin gacan ku haynin mooye waxa uu yidhi marka shiikhu raximahu llahu tacaala wahada alxadiis bi kullaha fi saxiix waxa weeye saxiix ayay ku soo aroortay axaadiidtan oo dhan waxa uu yidhi waqad dakarnaa naxwa sittiina xadiidan waxaanu ku soo sheegnay buu yidhi waxa weeye lixdan xadiid wax u dhow oo aanu ka warinay saxaabadii oo marfuuc ah oo cadadu min asaxaaba laga wariyey ayaan ku soo arooriyey buu yidhi kitaabkiisa assalam waxa weeye waa kitaabka sharaxa macaarijul qubuulka loo yaqaan sharxiga uu ku shurxay waxa weeye qasiidadiisii sulam alusuul ilaa cilmi alusuul qasiidadaa dheer oo shiikhu leeyahay macnaha saddex kitaab oo shiikhu uu leeyahay saddexduba waa isku baabkaanay ka hadlayaan marka hore shiikhu wuxuu dhigay kitaab la yidhaahdo sallam alwusuul ilaa cilmi alusuul oo qasiide ah oo gabay ah markaasuu wuxuu ku sharaxay oo adiladii iyo daliilkii aad ugu dheeraaday kitaabka la yidhaha macaarij alqubuul isagoo saddex majaladooda la daabacay kabacdi buu soo ikhtisaariyey oo kitaabkan hadda aynu hayno oo aclaamu sunnat almanshuura oo su-aashiiyo jawaabta uu ka soo ikhtisaariyey marka saddexda kitaabba shiikha iska leh way isku xiran yihiin marka waxa uu leeyahay masaladan keliya lixdan xadiid wax ku dhow ayaan kitaabka ku soo arooriyey waa kitaab aad u ballaaran oo shiikhu masaa'ilka aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta iyo aad uu ugu badiyo aad u dheer weeye marka ilaahay ha naga badbaadiyo cadaabuulqabri naciimkiisa iyo wanaaggiisana ilaahay ha noo sugo waa meesha yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit marka taas weeye sida xaqiiqada axaadiid badanna waa ku sugnaatay oo waxa weeye axkaamu uljanaa-is aad iyo aad loogu soo arooriyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin